marka la gaaro xilliyada dabaylaha waxaa yaraada dadka u shaqo taga badda iyagoo ka cabsi qaba in dabaylahan ay waxyeeleeyaan maadaama duumaha ay wataan ay ku adag tahay inay xamilaan hirarka ay wataan dabaylaha dhacaya waxaa jira khasaare soo gaara dadka u jilaabasho taga badda kuwaasoo qalabka ay wataan uu ka burburo mararka qaarna naftooda ku waaya maxamed xaaji cali wuxuu ka mid yahay dadka kalluumaysatada ah ee ka jilaabta xeebaha soomaaliya dhowaan wuxuu kasoo badbaaday dooni kula qallibantay meel ka mid ah biyaha soomaaliya xilli uu isku diyaarinayay inuu shabaqiisa dhigto uu soo jilaabto kalluun wuxuu sharaxayaa sida ay doontu kula qallibantay iyo halka uu joogay waxaan joognay biyo labaatan iyo sideed meel waxay nala gadoontay subax ee tahay koo iyo tobankii barkii subaxnimo ayay gadoontay xilligaan rabnay inaan jeestadaan qaadno biyo waxaan joognay labaatan iyo sideed meel dhacdad waxay ku dhacday saas anigoo ah laba qofood ani yar kale hadday gadoontay doontii maadaama oo daxariga noo gaa doontii waa toossanay habeenkii oo dhan badaan ku jirnay dabeelo dabeelo dabeelo dabeelo darteed ayay day u dhaceen cilada alxamdulilah ilaahay mahadiis waaye maxamed walow isagu soo badbaaday haddana wuxuu halkaasi ku waayay mid ka mid a raggii ay saaxiibada ahaayeen ee shaqo wadaagta la ahaa kaas oo ilaahay hadda nolol iyo geeri aan midna lagu haynin laba qofood ayaan ku saarnay doontaas maya hal qofood ayaa iga maqan doonta oo dhintay nolol iyo geeri aana ku hayn ilaa hadeer waxaan ka caaliyay meel la dhahay xeeb oo de turdho laba dhagax soo naheed ah yar kale doonta oo dee la saarna waxa ahayn dad wada shaqaysanayso ayaan ayaan ahayn oo de ka wada dhexayso shaqo asiga hadda aawo marka isaga meel kuma sheego walaa nolola geeri meelaan ku sheega maaqaana deer waxaana igu dambeysay biyaha dhex bartamiisa kala barka markaan marayno ayaa ani asaga de nisku kee dambeysay war kale ma arkin habeenno iyo maalmo ay badda dul hayhaabayeen maxamed iyo saaxiibkiis waxay doontu la tagtay meel u dhow xeebaha kismaayo halkaas oo ah meeshii isugu dambeysay maxamed iyo saaxiibkiis markay doonta ka degeen oo ay damceen inay dabaashaan ani anigoo soo badbaado waa dabaashtay ani asaga waa wada soconay mar saa u wada soconay ayaa asaga iga haray kabacdina waa waaya aniga koo iyo toban sac galabnimana xeebaan xeebaan arka aan ka dhac meel xeeba qarara waxaan ku jirnay afar habeenaa ku jirnay habeenkii shanaada xeeb tagay ilaa xaggee idinla gaartay marka doontaasi halkaad aad kasoo caariseen ama aad doontaasi aad ka hesheen meel aad kaga soo degtaan waxaan ka helnay doonta waxaan ka caariyay meel la dhahay laba dhagax soona turdhaagteeda waa oo xeeb ah oo de u jirto kismaayo kismaayo waxay u jirtaa toddobaatan iyo laba meel ayay u jirtaa oo ka tirsan jubbaland inkastoo laysku howlay in gurmad loo fidiyo maxamed iyo saaxiibkiis oo la raadiyo haddana laguma guulaysan in la haleelo doontay wateen oo ma gaadhin gurmadkii loo diray ilaahay subxaan qaadira ayaa day na badbaadiyey wax gurmad ma arkin gurmadkii soo baxay waxay gaareen ilaa iyo baraawe waana isweynane bili-aadana badbaadiya ilaahay ka suko ma jirto markaas soo caarin ayaa iska soo baxa waxaan arkay wiilal geelleeya wiilashii gacan u taagay waa i yimaadeen garbay qabteen meelay fariisiiyeen biyo i keeneen wejigaas ka dhaqdhaqay hadda maar cabaaran nasta waxaa nafta bal ha liigu celiso maadaama waayahay dheheen xaafadeen waa fogtahay waxaa loo soconaa laba saaci bar mana raaci kartaa waana raaca haare ilaa ilaa sidii aan ku raacay kabacdi teleefona ka qaatay teleefon siaar cidihii dhammaan eheladii macalaa dadkii saxiimada lahaa gebi oo dhan aa soo waca markaas markaasaa lai weydiy wiilkii a wiilkii meel aan ku sheegay ma aqaan haarani nololi geeri meeluu joogo ma sheegi kari wuxuu sheegayaa in khasaaraha kasoo gaaray doontaasi la qalibantay ay hadda shaqadiisa saameyn ku yeelatay saameyn way ku yeelatay ilaa hadeer shala shalaa u dambeysaa soo gal waxyaalo badan horta khasaare naga gaara alxamdulilah haddana iska fiicanna wax dheba ma qabno